إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana duhurnimadan waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa maanta gudaha u galay dhismaha xarane ee magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay qaadeen weeraro ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa soomaalida ah ee la shaqeeya gaari ay saarnayn dad shacab ayaa lagu risaaseeyey deegaan dhaca inta udhexaysa dhulka soomaali galbeed iyo gobolka mudug waxaa soo badanaya waalidiinta ubadkoodu ay aadeen yurub ee muddo sanado ah aan war iyo wacaal toona ka hayn iyadoo haweenay dadkaas ka mid ahna ay saxaafadda kula hadashay magaalada muqdisho walaayada banaadir ayaa tartanna waxay u qabatay arday iyo macallimiin ka yimid degmooyinka gobolka banaadir taliyaha ciidamada dowladda federaalka qaybtooda hirshabeelle oo xilkii si aan shaacsanayn looga qaaday ayaa waxa uu sheegay in cadaalad darro lagula kacay waxaa soo taraya waxgaradka magaalada muqdisho ee ka hadlaya dhibaatooyinka ay kala kulmaan askarta dowladda federaalka ah weerarkarigii duulnimaha oo dhimashada dhaawac loogu geersiiyey dad yuhuud ah ayaa waxa uu ka dhacay gudaha dhulka falastiiniyiinta ee yuhuuddu haysato inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa maanta gudaha waxay u galeen dhismaha xalne ee magaalada muqdisho maxamed cali aadan ayaa la socday oo ka waramaya waad mahadsantahay cabdulaahi yaasiin jaamac barqanimadii maanta ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ay shisheeyuhu ku leeyihiin dalka ciidamada mujaahidiinta ayaa waxaa u suura gashay inay ka gudbaan kontarooladii iyo jagboontiyadii layxirada islamarkaana ay gudaha u galaan xalane iyagoona goobta ka bilaabay tacshiirad ka dhan ah shisheeyihii ku sugnaa halkaas ciidamadan xoogugalayaasha ah ee ka tirsan mujaahidiinta ayaa waxay si gaar ah u beegsadeen xarumaha qaramada midoobay diblomaasiyiinta shisheeye iyo safaaradaha reer galbeedka ee ku dhex yaalla xerada mujaahidiinta ayaa si xeeladaysan ku galay xarunta kadib iyagoo aan la filayn ayay toogasho ka bilaabeen xafiisyadii u n-ka iyo kuwa reer galbeedka waxaana wararka horudhaca ah ay sheegayaan in la dilay saraakiil dhowr ah oo caddaan iyo madow isugu jira saraakiil ka tirsan mujaahidiinta oo la hadlay idaacadda islaamiga ee al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xaqiijiyeen inuu jiro khasaare horudhac ah oo aada u xoogan kaasoo la gaarsiiyey shisheeyaha ku sugnaa halkaas walow aan la helin tiro rasmi ah maadaama uu weerarku yahay mid iminka soconaya ragga gudaha u galay xalane ayaa durbadiiba waxay toogteen dadkii ugu horreeyey ee kasoo horbaxay ee ay ku arkeen xerada kuwaasoo ay ka mid ahaayeen askartii ilaalada ahayd dad caddaan ah iyo shaqaale kale oo afrikaan ah ayaana ka mid ahaa meydadka ay isdul taageen ciidamada mujaahidiinta jahawareer iyo isku dhexyaac aadu xoogan ayaa soo wajahay shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan ee ku sugnaa xerada maadaama laga duldhacay iyagoo aan filanaynin islamarkaana laga soo galay halkii ugu weyneed ee laga soo abaabulayay qorshayaasha ka dhanka ah bulshada muslimka ee soomaaliyeed wararka ayaa intaasi ku daraya in shisheeyihii ku sugnaa halka uu weerarku ka dhacay ay qaarkood isku qafileen konteenarada iyo dhismayaasha ay ka samaysteen gudaha xerada qabarka la xiriira howlgalkan ayaa ah mid iska soo dabadhacaya waxayna sidoo kale mujaahidiinta dabqabad siiyeen dhul baaxad leh oo ka tirsan xerada kaasoo ilaa iyo hadda gubanaya dhismayaal dhowr ah oo ay isku qafileen dadkii ka farxanayay toogashada ayaana gebi ahaanba gubtay sida ay xaqiijiyeen ilawareedyo kala duwan muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa waxa ay muujinayeen qiiq iyo uuro madow oo cirka isku shareertay oo ka baxaysa xerada xalane oo ay weli ka dhex dagaalamayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa gebi ahaanba joogsaday duulimaadyadii ka socday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho maadaama uu kaabiga ku hayo xerada xalane ee ay maanta weerareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xildhibaano iyo xubno ka tirsan mucaaradka dowladda federaalk oo ka hadlay weerarkan ayaa waxay cambaareen xoogan u jeediyeen madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo waxayna wax laga xumaado ku tilmaameen in shan sano kadib meel u dhow xerada athesiyoni oo ah halkii lagu soo doortay madaxweynaha dowladda federaalk ay ka dhex dagaalamaan ciidamada mujaahidiinta shan sano ka hor hangarkii afisoni lagu doortay xukunka dalka lagula wareejiyey ayay maanta xabad ka dhex socotaa duulimaadyadii gudaha iyo dibadda ayaana mar qura istaagay dhowr iyo toban sano meel al-shabaab weligood aysan imaan ayay maanta ka dhex dagaalamayaan farmaajo dal iyo dad midna lagama dhaxli doono ee hambada hartay ha laga badbaadiyo sidaasi waxaa war qoraal ah oo uu bartiisa facebooka soo dhigay ku yidhi xildhibaan mahad salaad oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka howlgalkan ayaa xerada xalane ka soconaya wax ka badan laba saac oo xiriir ah waxaana daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa isa soo taraya qabarka la xiriira dagaalka culus ee ka soconaya xerada xalane ee u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo shisheeyaha ku sugan halkaas xalane ayaa ah xarunta ugu weyn ay shisheeyuhu ku leeyihiin dalka taasoo laga maamulo ciidamada afrikaanta ah ee kusoo duulay dalka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay shisheeyuhu dhisteen waana goobta keliya ay aaminsanaayeen inaysan soo weerari karin ciidamada mujaahidiinta balse maanta ayay dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka dhex dagaalamayaan halkaas xeradan ayaa sidoo kale ah goobta la doonayay in lagu qabto doorashada madaxtinimada ee dowladda federaalka halka la doonayay in laga qutumiyo teendhada weyn ee lagu qabto doorashooyinka waxayna shisheeyuhu halkaani uga dhigan tahay magaalo gooni ah oo aysan soo garayn qof soomaali ah oo iyagu aysan wadan xitaa xildhibaanada wasiirada iyo madaxweynaha iska badaaya askarte wixii warar ah ee kusoo kordha dagaalka ka soconaya xerada xalane dhegaystayaasheenna waxaan ugu soo gudbin doonaa wararka iyo barnaamijyadeenna soo socda insha allah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay qaadeen weeraro ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo kuwa soomaalida ah ee la shaqeeya sikiriyo cumar ayaa warkan inoo haya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay dagaal xoogan ku qaaday fariisin ciidamada shisheeyaha kiyaatiga ah ay ku leeyihiin deegaanka ceelraamu ee hoostaga degmada ceel waaq ee gobolka mandheera mujaahidiinta al-shabaab ayaa saldhigani la helay tiro baalootooyin r b g ah kuwaas oo ku hoobtay gudaha xerada dhanka kale gobolka bakool ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday saldhig ciidamada xabashida etoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay dhinaca kale goobaha habeenkii xalay ay ka dagaalameen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka mid ah saldhig ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin degmada janaaleh ee shabeellaha hoose dagaalka oo in muddaha socday ayaa waxaa laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona la rumaysan yahay in weerarkani uu khasaa'ir ka soo gaaray ciidamada shisheeyaha ee weerarka la kulmay isla gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin deegaanka danow ee shabeellaha hoose sidoo kale gobolka baay ayaa saacadihii lasoo dhaafay qarax lagula beegsaday askarta xabashida ethoobiya kuwaas oo ku sugnaa duleedka degmada diinsoor waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo etoobiyaan ah iyadoo sidoo kale ay ku dhaawacmeen afar kale oo etoobiyaan ah isla wilaayada islaamiga ah ee baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay shalay weerar dhabagal ah u dhigeen maleesh ciidamo ka mid ah kuwa maamulka koonfur galbeed oo ka soo baxay magaalada baydhabo kuna sii jeeday deegaan daynuunay ee dhacaduleedka magaalada baydhabo weerarkan dhabagalka ah ayaa inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed kaas oo magaciisa lagu sheegay ismaaciil garabey gobolka galgaduud ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay shalay weerar culus ku qaadeen fariisin askarta jabuuti ee qaybta ka ah shisheeyaha duulaanka kusoo qaaday ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee degmada dhuusamareeb ee bartamaha dalka soomaaliya gaari ay saarnaayeen dad shacaba ayaa waxaa lagu rasaasayey deegaan dhaca inta udhexaysa dhulka soomaali galbeed iyo gobolka mudug mahad cubeyd cali ayaa warkan inoo haya wararkaa ka imaanaya deegaanka iyo maarugley oo dhacay inta u dhexaysa halka ay iska galaan dhulka soomaali galbeed iyo gobolka muduga ayaa waxa ay sheegayeen in halkaasi habeenkii xalay ay ka dhacday dhacdo xanuun badan maleeshiya hubaysan ayaa rasaas ooda kaga qaaday gaari caasiya oo ay saarnaayeen dad shacab ah islamarkaana maraya deegaankaas waxaana ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhimatay halka qof kalena uu ku dhaawacmay iyadoona wararka qaar ay sheegayaan in dadka dhintay ay isku qoys ahaayeen dhacdooyinka nuucan ah ayaa marar badan kusoo laalaabtay deegaanadan mana jirto cid wax ka qabanaysa dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale dhacdo tan la mid ah ay ka dhacday deegaanadan islamarkaana lagu dilay dad shacab ah oo aan waxba galabsan waxaa soo badanaya waalidiinta ubadkoodu ay aadeen yurub ee muddo sanadaha aan war iyo wacaal toona ka helin iyadoo haweeney dadkaas ka mid ahna ay saxaafadda kula hadashay magaalada muqdisho sida uu ku warramaya cabdisamad cabdulaahi saaqo salaad cali waa haweeney da ah oo ku nool gudaha magaalada muqdisho waxa ay baadigoob ugu jirtaa gabar ay dhashay oo way la-dahay muddo ka badan toban sano xilli ayareed gabadhaas ayaa waxaa loo dhoofiyey waddanka ingiriiska balse waxa ay salaado sheegtay in ilaa hadda aysan wax waraa ka haynin magaceyga waa saaqo salaad cali cabashada waxaan qabaa gabaraan dhalaa iga maqan gabadhaas oo magaceeda la dhaho astaahil carabi la yidhaha astaahil carabey oo joogta wadanka ingiriiska kow iyo toban sana hadalkeedii ugu dambeeyday wadankana soddon sanae ka maqanta sagaashan iyo labadii waa la dhoofiyey reerkoodaa dhoofiyey saaqo waxa ay sheegtay in gabadheeda markii la dhoofinayo lagu sheekeeyay in mustaqbal wanaagsan ay heli doonto islamarkaana cidda ay kaga filnaan doonto waxyaabo ay ka mid yihiin biilka balse arrintaa ma aysa dhicin waxayna sheegtay in xiliyadii hore ay la xiriiri jirtay balse hadda aysan wax waraa ka haynin wixii ka dambeeyey waa wada xiriiri jirnay haddeer kow iyo tobanka sana hadalkeedii ugu dambeeyey kow iyo toban sana iyadoo jirta waa la hadla waa weydiinay meeshii wax ka baranaysay ku maqneed wax hadalana kama hayno say kaaga maqantay nooga maqantay ay dheh aniga waxay tiri way barriyaan lacag kuu soo dhigaa ilmo yara umushooda oo midna dhimata midna nooshoo mataana lacagtii hadalkeedii maalinta aminkaasa iigu dambeeyey saaqo oo murugaysan ayaa ugu dambeyn codsatay in gabadheeda lala raadiyo hadday imaqle inay gabadhaas isoo xiriirido isoo raadsato oo ila soo xiriirto hooyadeedana waa murugsanay kaas wixii soomaaliyana ii sheelgareeyaan maqalkayga muuqayga xagga islaamnimo qofkii waxay igu qabaay dagaaladii sukeeye ee soomaaliya ka dhacayay soddonkii sane ee lasoo dhaafay waxaa jira dad badan oo soomaaliyeed oo ka qaxay gudaha waddanka kuwaasoo ilaa hadda dadkooda ay kala maqan yihiin walaayadda banaadir ayaa tartan waxay u qabatay arday iyo macallimiin ka yimid degmooyinka gobolka banaadir mahad cubeyd cali ayaa warkan inoo haya tartankan ayaa ahaa mid loogu diyaargaroobayay musaabaqada weyn ee ay bisha ramadaan qabato xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana tartankan soo qabanqaabisay wilaayadda islaamiga ah ee banaadir iyadoona ay ka qaybgelayeen dadka waaweyn ee xufaadda ah islamarkaana kasoo jeeda wilaayada waxay ku tartamayeen soddonka jus shan iyo tobanka jus iyo tobanka jus ugu horeyn waxaad ku soo dhawaataan aayaad ka mid ah qur-aanka kariimka oo uu inoo akhrinayo mid ka mid ah tartamayaashii ka qayb galay musaabaqada waman yuslim wajahahu ila allahi wahuwa muxsin wahuwa muxsinun faqad istamsaka bilcurwati lwuthqa وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور
markanna waxaad ku soo dhawaataan natiijada dadkii tartanka ka galay kaalmaha hore iyo abaalmarinada la guddoonsiiyee insha allahu tacaalaa waxaan ku dhawaaqaynaa natiijada tartanka ardayda sida horey aan u sheegnay saddex sinfi ayay ahaayeen ama saddex qaybood qayb ku tartamaysa soddonka jus iyo qayb shan iyo tobanka ku tartamaysay iyo qayb tobanka ku tartamaysay ayay ahaayeen soddonka haddaan ka soo bilaabo soddonka jus waxaa kaalmo galay saddex arday kaalinta koowaad waxaa galay ardayga la yidhaahdo yaasir maxamed cabdulaahi darajadiisuna waxay ahayd boqolkiiba boqol wuxuuna ku guulaystay lacag gaaraysa lix boqol oo dollar ayuu ku guulaystay kaalinta labaad soddonka jus waxaa galay cabdulqaadir maxamed yuusuf wuxuuna ku guulaystay abaalmarin lacageed oo gaaraysa saddex boqol iyo konton dollar kaalinta saddexaad waxaa galay tartamaha lagu magacaabo cabdirasaaq maxamed cabdulle wuxuuna ku guulaystay lacag gaaraysa laba boqol iyo konton dollar intaas waxaa ku dhammaaday soddonka jus markana shan iyo tobanka jus kaalinta koowaad waxaa galay caamir cabdulaahi moxamed wuxuuna ku guulaystay afar boqol oo dollar kaalinta labaad waxaa galay ibraahim cabdi xasan wuxuuna ku guulaystay abaalmarin lacageed oo gaaraysa laba boqol iyo konton dollar kaalinta saddexaad shan iyo tobanka jus waxaa galay tartamaha lagu magacaabo xudayfe axmed cali wuxuuna ku guulaystay lacag dhan boqol iyo konton dollar markanna waa tobanka jus kaalinta koowaad waxaa galay cabdulqani daahir wuxuuna helay lacag dhan laba boqol iyo konton dollar kaalinta labaad waxaa galay cumar siciid aadam wuxuuna helay lacag dhan laba boqol oo dollar kaalinta saddexaad ee tobanka jus waxaa galay tartamaha lagu magacaabo ilyaas maxamuud xasan wuxuuna ku guulaystay abaalmarin lacageed oo gaaraysa boqol iyo konton dollar intaas waxaa dheer in tartamayaasha kale ee mushaarakeynaya musaabaqada la guddoonsiiye mid kastaba boqol dollar ugu dambayntii waxaa tartankan soo xiray waaliga wilaayada banaadir sheekh muuse cabdi caraale marka dadka dadka ugu qiimaha badan ayaad ka mid tihiin mas-uuliyiinaad maanta kadib tihiin mas-uuliyad idin saaran waxay mas-uuliyiin ka saaran tahay kitaabka qur-aanka aad barateen ilaalintiis ku camalfalkiis gudbintiis difaaciddiis intaba maanta laga bilaabo xelaan ka saar ha ku dayan inay markaa xamar ku noqotaan yacni qaaraa waxay galeen maarata yacni internet iyo balaayas ay u galeen maarata ku baabi'een qaaraha madaxa hool hoolay oo dhinaca mar u dhigay qaaraa daraagis galay iyo taabuug iyo bakti galay soo ma jeedaan qaaraa maarata yacni ciyaal suuq darbiyajiifa noqdo koolada caba waana ciyaal adinkeeda lafaca wa marka waxaasoo dhan inaad ka qiimo saraysiin oo laydinka rabo waxaasoo dhan inaad dadka hagaaji lahaa inaad adinku noqotaan maxaa yeelay ee, ninka kitaabka qur-aanka ha yaqaana hada qur-aanka macnihiisana in la barto wa wilaayada banaadir ayaa dhowr jeer oo hore guulo ka keentay tartanka wilaayaadka islaamiga iyagoo galay kaalinta koowaad iyo kuwa kale ee xiga taliyihii ciidamada dowladda federaalk ee qaybtooda hirshabelle oo xilkii si aan shaacsanayn looga qaaday ayaa waxa uu sheegay in cadaalad darro lagula kacay tiridish ayaa saxaafadda waxauu kula hadlay magaalada boolabarda ee uu ku sugan yahay siyaasadda ma rabo inaan dhex galo aniga laakiin waxaan uga dhex jeedaa xilalkii ay eh, hiiraan ku doodaysay xil ka mid ah in la rabo in lagu baabi'iyo taliska qaybtooda labaatanaad si loo keeno nin reer hiiraan ah si uu u badbaado ninka taliska booliska jooga hirshabelle arrintaas waxaan leeyahay cadaalad darro waay cid walba oo arrintaas isi saartayna waxaan leeyahay cadaalad darraad isi saartay ilaahay ka baq taasaan ku leeyahay reer hiiraanna waxaan aaminsanahay ama maxaan ku yidhahdaa eh, ha la keeno nin reer hiiraan u dhashay qaybta labaatanaad ama maxaan ku yidhahdaa nin kale ha la keeno mar walba inay u taagan yihiin aan aaminsanahay eh, wixii ay ku doodayeen oo uu kow ka ahaa taliyaha booliska hirshabelle aniga saasaan aaminsanahay saraakiisha ka tirsan dowladda federaalka marka xilalka laga qaado badanaa kuma qancaan waxaana la arkaa iyagoo saxaafadda hor taagan oo dhaleecaynaya ciddii ku kacday tillaabada xilka looga qaaday waxaa issoo taraya waxgaradka magaalada muqdisho ee ka hadlaya dhibaatooyinka lagala kulmayo askarta dowladda federaalka ah maxamed daahir ayaa warkan inoo haya
dhibaatooyinka isbiirsaday ee lagu hayo dadka muqdisho ayaa kordhay dhowrkii cisho ee lasoo dhaafay sida idaacadda alfurqaan uu u sheegay cabdiraxmaan maxamed sheekh oo ka mid ah waxgaradka ku dhaqan magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay ayaa magaalada muqdisho siyaabooyin kala duwan waxaa loogu dilay dhallinyaro kuwaas oo qaarkood laga dhacay moobeelo iyo waxyaabo kale ay wateen cabdiraxmaan maxamed sheekh waxa uu sheegay kooxo abaabulan oo ay ku jiraan ciidamo ka tirsan dowladda in xitaa ay dhacayaan dadka ku dukanaya masaajidda muqdisho waa la isdhacaa dadka waa la dilaa moobeelladaa laga qaataa barayadaa loo istaagaa hadda saaka waxaan maqlaya salaadii subax marka masaajidka lasoo aadayo jid masaajidka loo soo aado masaajidka meel xoogaa u jirta oo dadku ay soo maraan masaajidka u socdaa in loo istaagay adinka hore iyo adinkii labada adin dhexdoodii oo wixii masaajidka soo aadayay ee xaggiisa soo aadaba halkaa moobeelada looga qaatay cabdiraxmaan maxamed sheekh ayaa sheegay isticmaalka muqaadaraadka oo ku badan magaalada muqdisho in qayb ka mid ah loo aanaynayo dhaca moobeelada qaaliga ah oo ay wataan qaar ka mid a dadka ku dhaqan muqdisho haba ugu badnaadaan dhallinyarada ku nool gobolka banaadir meesha waxaa ku badan dadka aan ilaahay ka baqayn haddana isticmaalo waxyaabaha daroogada oo sida qaadka iyo xashiishada iyo calaqa iyo bahal taabuul la leeyahay iyo waxyaaba saasa dadka isticmaalaha magaalada aada ugu batay dadkaasu marka waxay u baahan yihiin oo mar walbay u baahdaan waxyaaba daroogadaas iyo waxaas ay u isticmaalaan oo ay ku hiigsadaan sidaas daarteed dadweynaha ay waxay u geystaan dhaca taasu marka waxaa u saamaxaya mar haddii aan cid ay ka baqayaanoo tallaabo ka qaadaysa ama qabanaysa aysan jirin inay wax alla waxay rabaan iska sameeyaan nabadda maxamed axmed guuleed oo idaacadda alfurqaan u waramay xalay ayaa dhankiisa soo hadal qaaday dhibaatooyinka ka taagan magaalada muqdisho nabadoonka ayaa la weydiiyey waxa ugu wacan dhaca iyo dilalka oo aada ugu batay muqdisho waxaa ugu wacan waxa horta meesha maamulka sheeganaya dawladda sheeganaya horta waa mooriyaan hadda xilliga kala guurka waa kala boobo waa jirin intooda badan waxay isleeyihiin doorashada heli maysaane jiscintoo dadka dhaca saasay dadka u dhacayaan kuwa isleeyihiin waa soo gelaynaana iyaguna hadde waxay doorashada ku galaan bay rabaan oo haddii reerkuloya lacagihii bay dhacayaan iyo hantidii dadka si kastaba ha ahaatee maalmihii lasoo dhaafay ayaa qaybo ka mid a magaalada muqdisho iyo duleedka magaaladaasi waxaa ka dhacay dilal iyo dhac loo geystay qaar ka mid a dadweynaha mana jirto cid wax ka qabanaysa dhaca iyo dilalka ay geysanayaan askarta dowladda federaalka xilli saraakiisha iyo madaxda dowladda ay ku howlan yihiin boobka hantida maadaama dowladdu ay ku jirto wakhti kala guur ah ciidanka dowladda federaalkana dhankooda wax u fudud ayaa ah inay dhacaan oo ay dilaan reer muqdisho halka dhegeystayaal warkaa idin kala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan weerar keligii duulnimaha oo dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa waxaa dad yuhuuda lagula beegsaday gudaha dhulka falastiiniyiinta iyo yuhuuddu ay gumaysiga ku haysato wararka naga soo gaaraya dhulka falastiiniyiinta waxa uu sheegayaa in weerar keligii duulnimaha uu ka dhacay bartamaha magaalada la yidhaahdo bi'ro sabca oo ka mid ah dhulka falastiiniyiinta ee xoogga ay yuhuuddu ku haysato wiil dhallinyaraha oo reer falastiin ah kuna hubaysan tuurey ayaa waxa uu weeraray dad yuhuud ah oo ka mid a kuwa halkaa xoogga lagu dejiyey waxaana dhimashadii dhaawac ku noqday qaar ka mid ah dadkii weerarka lagu qaaday warbaahinta maamulka yuhuuddu waxa ay baahiyeen amaba ay sheegeen in ugu yaraantii afar ruux oo yuhuuda lagu dilay weerarka tiro kalena lagu dhaawacay islamarkaana weerarka loo adeegsaday tuurey booliiska maamulka yuhuudda ayaa war ka soo saaray weerarkan waxaanuu sheegay in ciidamada ammaanku ay toogasho ku dileen ruuxii geystay weerarka warbaahinta falastiiniyiintu waxay sheegtay in maxamed qaalib abuqaycaan oo ahaa maxbuus horay u soo maray mid ka mid a xabsiyada yuhuudda uu fuliyey howlgalkan fariidka ah ee lagu laayay yuhuudda xoogga lagu dejiyey dhulka muslimiinta reer falastiin warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inageenta